taswiirta kow iyo labaatanaad waxaannu wax badan ka baranaynay gidcoon iyo samsom oo waxa aanan filayaa wax badan inaad ka baratay iyaga sanayooyin badan kadib markii nimankaasi ay tegeen waxaa yimid ciise masiix si uu noolaado dhulkaas waxa uu u yimid qaanuun qof oo ka dhashay gabar bikra ah waxa uu u socday oo u cunayay sida nin oo kale maalin maalmaha ka mid a ciise masiix waxa uu la kulmay nin jinniyo qaba dhar ma uusan qabin oo waa uu qaawanaa nin dhar u xiri karaana ma uu jirin ama nin xiri karaa isagana ma jirin maxaa yeelay jinniga ku jira ayaa xoog badnaa ninkani markii uu arkay ciise ciise ayuu ku hor dhacay oo ku yidhi anigu maxaad iga doonaysaa wiilka ilaahayow wiilka ilaahayow ciise ayaa ku yidhi magacaa adigu wuxuu yidhi liijah maxaa yeelay jinniyo badan ayaa ku jiray jinkii ayaa ka baryay ciise inuusan u dirin yaameenka laakiinse in ay tagaan doofaarada ciise sidii ayuu oggolaaday oo jinkii wuxuu ku diray doofaaradii doofaaradii waa ay dideen oo ay galeen lagta biyaha oo halkaas ayay ku dhammaadeen miyaad arkaysaa sida hataa shaydaanka ama jinka uu uga cabsanayo ciise masiix waxay arkayaan ama arkeenba inuu ciise ka xoog badan yahay jinka bal hadda inala eg kitaabka injiilka ah axdiga cusub buugga yacquub cutubka labaad aayadda sagaal iyo tobnaad waxaana qoran sida tan waad rumaysan tahay in ilaah yahay mid keliya taas waad ku wanaagsan tahay xataa jinniyaduna sidaas way rumaysan yihiin wayna gariiraan bal ii sheeg yaad u shaqaysaa adiga ma waxaad caabuddaa shayddaanka ama jiinka mise ilaaha quman baad caabuddaa qaarkiinna waxaad iskugu yeertaan in aad haysataan diimooyin ququman ama aad tihiin kuwa ilaah raacsan laakiin waxa aad aadaan ruuxaannada ama dadka jinniyaha qaba walaal ma dhici karto inaad u shaqayso jinka iyo ilaah taswiirta laba iyo labaatanaad maalin maalmaha ka mid ah ciise masiix wuxuu aaday guriga ilaah ee yeruusaleem markaasuu wuxuu ku arkay niman ku beic mushtaraya oo gadaya xoolo si markaa allabari loogu bixiyo oo waxa kale oo ay hataa ka dhex wadeen beecshirooyin kaloo fara badan waxa ay samaynayeen khiyaanooyin si ay lacag u helaan ciise waa uu xanaaqay guriga tadan buu yidhi ee kayga ah waa guriga ilaah laakiinse ma aha guri wax lagu khiyaameeyo oo waxa uu tuuray miiskii uu debagediyey arigiina waa uu qaraacuu kala fiijiyey maalin kasta wadaaddada diimanka sare ayuu wacdihi jiray oo wax u sheegi jiray laakiin ma aanay jeclayn oo waxa keliya ee ay samaynayeen waxa ay ahayd shirqool si ay u dilaan ciise masiix walaal ama saaxib miyaad tahay adiga ama midka rumaysan guriga ilaah inuu yahay guriga tukashada ama waxaad u haysataa meel loogu yimaado beecshirada iyo khiyaamaynta ma waxaad tahay mid ka jeesada markuu arko kiniisadda ama dadka masiixiyiinta ah ee iska cadhooda ee hadda aan salaamin mise waxaad tahay midka markuu kiniisadda yimaado ku dhex hurda ee aanu dhegaysanayn erayga ilaah ama u yimaado istustus bal hadda fiiri taswiirta saddex iyo labaatanaad ciise markii uu dhintay oo uu ku dhintay isku tallaabtaa kadib waa uu soo laabtay dhimashada miyay karrayn kartaa wiilka ilaah maalintii saddexaad ciise dhimashadii waa uu ka sara kacay ilaa maantana waa uu nool yahay hubaal tani ma aha wax ay dadku kale samayn karaan ama sanamyadu ay samayn karaan waa mid u go'an wiilka ilaah markii uu diyaar u ahaa in uu adduunkan ka tago waxa uu watay xirtiisii oo waxa uu la tegay buurta dusheeda oo ciise ayaa u yimid oo la hadlay oo wuxuu ku yidhi amar oo dhan ayaa samadda iyo dhulka laygu siiyey haddaba taga oo qurumaha oo dhan xer ka dhiga oo ku babtiisa magaca aabbaha iyo wiilka iyo ruuxa quduuska oo bara inay dhowraan wax walba oo aan idinku amray oo bal eega hadiyo goor ayaan idinla joogaa xataa ilaa wakhtigu dhammaado saaxiibkaygiiyow waxa uun kuu sheegayaa ciise in uu ka weyn yahay dhimashada oo waxa uu leeyahay awood ka weyn dhimashada iyo dembiga oo noloshiisa daa'imanka ah waxa uu siiyey kuwa isaga aaminsan jidka raacitaankiisa ee ciise masiix ma aha mid fudud ama raqiis ah laakiinse hataa isagu weligiis ma uusan axdi ku qaadin inuu raqiis yahay laakiin wuxuu inagu yidhi ogow weligeen waa uunala joogayaa laakiin mar kasta ee aanu dhacayno amaba dembigelayno isaga ayaa nala jooga oo naga qabanaya